imminka waxaynu bilaabaynaa warqaddii bawlos u qoray tiitos cutubka koowaad salaan anigoo bawlos ah oo ilaah addoon u ah ciise masiixna rasuul u ah sida yihiin iimaanka kuwa ilaah doortay iyo aqoonta runta oo ah xagga cibaadada iyagoo rajaynaya nolosha weligeed ah oo ilaaha aan beenta sheeginu u ballanqaaday waayadii hore hortood laakiinse wakhtiyadiisii goonnida ahaa uu hadalkiisii ku muujiyey wacdigii laygu ammaaneeyey sida ilaah badbaadiyaheenna ahu u amray waxaan warqaddan u qorayaa tiitos oo ah wiilkayga runta ah xagga iimaanka inaga dhexeeya nimco iyo nabadu ha kaaga yimaadeen ilaaha aabbaha ah iyo badbaadiyaheenna ciise masiix waa yeellada la doorto sababtaas daraaddeed ayaan kareetee kaaga dhex tegay inaad hagaajisid waxyaalaha hadhay iyo inaad waayeello magaalo walba ka dooratid sidaan kugu amray hadduu mid waliba yahay nin aan ceeb lahayn oo naag keliya qaba oo leh carruur rumaysan oo aan rabsho iyo caasinimo lagu dacwaynin waayo hoggaamiyaha kiniisaddu waa inuu ceeb la'aado sida wiilka ilaah oo uusan madax adkaan oo uusan camal fududaan oo uusan saqraan noqon oo uusan gacan fududaan oo uusan faa'iidada ceebta ah jeclaan laakiinse waa inuu ahaado mid martida soo dhoweeya oo wanaag jecel oo feejigan oo xaq ah oo quduus ah oo iscelin kara isagoo xajinaya hadalka aaminka ah oo ah sidii loo baray inuu awoodo inuu cilmiga runta ah ku waaniyo oo ku canaanto kuwa muranka miidhan ah macallimo been ah waayo waxaa jira caajisiin badan iyo kuwa hadal xun ku hadla iyo qaa'inno oo khusuusan waa kuwa gudan kuwaas afkooda waa in la xidho maxaa yeelay waa kuwa reero dhan gembiya iyagoo faa'iidada ceebta ah aawadeed u baraya waxyaalo aan waajib ahayn inay baraan mid iyaga ka mid ahaa oo nebigoodii ahaa ayaa wuxuu yidhi reerka ratee weligood waa beenaalayaal iyo dugaag xun iyo kuwo cer weyn oo caajisiin ah markhaatigaasu waa run sababtaas aawadeed aad u canaano iyaga inay iimaanka si run ah ugu socdaan iyagoo aan dhegaysanayn sheekooyinka yuhuudda iyo amarrada dadka runta ka leexanaya kuwa daahirka ah wax waluba waa u daahir laakiin kuwa nijaasaysan oo aan rumaysadka lahayn waxba daahir uma aha laakiinse kaskooda iyo niyaddooduba waa nijaasoobeen waxay afka ka qirtaan inay ilaah yaqaanniin laakiin camalladooday isaga ku inkiraan iyagoo karaahiyo iyo caasiyiin ah oo xagga shuqul wanaagsan oo dhan laga nacay